بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام القذف وحو فصل يهي قذفك يو أحكام تيسي وإذا قذف هدو قذفه شخصه hayrahu hayrkiis hadduu ku tuuro bizinaa zina hadduu hayrkii ku tuuro oo uu yidhaaho hebel waa zaani ama toosuu ula khidaabay oo wuxuu yidhi waad zinaysatay ama isagoo maqanuu ka sheekay inuu leeyahay hebel waa zaani fa calayhi cala alqaadifi shaksigaas aflagaadeeyey ee wax qadfay dushiisa waxaa ahaaday xaddu lqadfi xadulqadaf ayaa dushiisa ahaaday bihamaaniyati shuruudin sideed shardi ayaa xadulqadaf dushiisa u ku ahaaday leanna waxa weeye waxyaalaha diintu ay la timid oo diinta masaalixda ay la timid waxaa ka mid ah maqaasidu diin xifdu lcird qofka muslimkaa sharafkiisa diintu way dhowrtay wayna ilaalisay marka haddii qof muslima cirdigiisii aada dhaawacdo oo sharaftiisii meel aada uga dhacdid wuxuu sharcigu kugu waajib yeelay siddeetan karbaash fa calayhi shaksigaa dushiisa waxaa xaddulqadfi xaddulqadaf ayaa dushiisa ah bihamaaniyati shuruudin siddeed shardi ayaa xadkaasi dushiisa ku ahaaday haddii shuruud sideeda la helo xaddulqadaf ayaa lagugu samayn waa siddeetan karbaash halaaatun saddex shardi saddexdaasoo minhaa min athamaaniyati sideedda shardi ka mid a fi lqaadifi ruuxii wax qadfay dhexdiisay ahaatay saddex shardi waxaa laga fiirin ruuxa wax qadfay wa huwa shardigaas la ictibaarinayo oo ruuxa qadfi laga ictibaarinayo wa huwa qaadifka damiirka qaadifka u celi wa huwa qaadifka shaksiga wax qadfay shuruudda laga ictibaarinayo an yakuuna baaliqan waa inuu qaangaar noqdo qaangaar la yidhi maxaa baxay caruurkii saqiirka ahaa haddii qof uu yidhaaho waad sinaysatay ma la jeedlayo ma la xadayo sababtaa waxaa weeye waa marfuucu lqalam marfuuculqalam weeye waxba looma qabanayo laakiin aflagaadadaas uu geystay inkasta oo xadku uusan waajibku ahayn oo saqiirka aan la xadaynin haddana wuxuu iska leeyahay xoogaa tacsiirahoo canaana waa la canaanana ruuxaa hawl laabana laleeyahy dhowr ul inta lagu dhufto ilaa aadaab xumada iyo akhlaaq xumada wuu baranoo haddii qofkii ka hor yimaado muslimaba waxaa laga yaabaa inuu isla ka aflagaadeeyo marka haddii nooc tamyiiz uu leeyahay xoogaa caqliga hadduu leeyahay cunuga saqiirka ah tacsiiruu leeyahay laakiin xad maya caaqilan waa inuu caqli leeyahayna waa shard caaqil leeyahay maxaa baxay waa majnuun isagoo iska waalan oo iska hadlaya o iska daldalmayaa oo uu leeyahay hebel waa zaani heblaayo waa zaaniyo ayuu iska leeyahay wax xuduudahoo lagu samaynayo ma jiraan lianna marfuucu lqalam waxba kalema oga wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin shaksiga wax qadfay waalidan waa inuusan waalid u ahayn lilmaqduufi ruuxa la qadfay waxaa kaloo shardiga ruuxa wax qadfay inuusan waalid ahayn oo ruuxa uu qadfayo waa inuusan waalid u ahayn waalid la yidhi maxaa baxay haddii aabbihii gabadhiisii ama wiilkii ama hooyadii gabadheedii ama wiilkeedii ay ku tiraahdo zaaniya tahay waxba lama xadayo leanna waxaa weeye dilkii ka weynaa ayaan hore waxaan usoo marnay inaan waalidka loo dili jirin hadduu caruurkiisa waalidka uu dilo lama dili jirin waana soo qadan marka qadafkuna waa sidaasoo kaleo min baabi owla wayo waalidku hadduu caruurkiisii uu yidhaaho zaaniyaa tahay ma la dhahayo aabbihii hooyadii maxkamad hala geeyo siddeetan karbaasha lagu dhufto maya ma la dhahayo wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn qaadifku waalidan waalid waa inuusan u ahayn lilmaqduufi ruuxa la qadfay waa inuusan waalid u ahayn dee waalidka waxaa lagala jeedaa walow kaana jaddan ow jaddatan ama awowo ha noqdo ama ayeeye ha noqdo waalidka aabbayo hooyo shardi ma ah aabbayo hooyo keliya shardi ma ahan hadduu awoowi caruurkii uu awoowaha u ahaa ama ayeeyo caruurkii ay ayeeyada u ahayd hadday zine ay ku tilmaanto ma la karbaashay mana la xadayo wa khamsatun shan shardina fi lmaqduufi ruuxa la qadfay dhexdiisay ahaatay shuruudihii waa tii aanu sideed kusoo noqaadanay saddex shardi waxaa laga fiirinayey qofka qaadifka ah ee wax qadfay shan shardina waxaa laga fiirin ruuxa la qadfay wa huwa maqduufku an yakuuna musliman ruuxa la qadfay oo zinada lagu tuuray waa inuu muslim yahay shardigu muslim la yidhi maxaa baxay hadduu gaal yahay dee gaalkii inuusan cirdi la ilaaliyo lahayn sharaf la ilaaliyo gaal ma lahayn leanna wax ka weyn zinaduu ku dhex jiraa waa gaalnimo gaalnimobuu ku dhex jiraa marka gaalkii haddii la yidhaaho gaalo waad zinaysatay ama gaalku waa zaani maanta o dhan laleeyahay qofka muslimka inta lasoo qabto ma la yani ma la karbaashay xuduud lagama oofinayo anna dembi ka weynuu ku dhex jira baaliqan qaangaar inuu yahana waa shardi qaangaar la yidhi maxaa baxay cunug saqiira haddii la yidhaaho waad zinaysatay kii zinada ku caayay ma la karbaashayo mana la jeedlayo lanna waxaa weeye waa saqiiroo dee zine muxuu ka ogyahay zine muxuu ka ogyahay waa iska saqiir caaqilan inuu caqli leeyahana waa shardi qofka laleeyahay haddii la aflagaadeeyo kii aflagaadeeyey waa la karbaashi laleeyahay inuu caqli leeyahay waa shardi maxaa baxay haddii majnuun qof uu ku yidhaaho qofkan waalani waa zaani ma la karbaashayo qof majnuuna qofkii markaas yacni aflagaadeeyey oo zine ku tuuray leanna waxaa weeye qofka majnuunba hadduu yahay cirdi iyo sharaf uu ka naxayo ma jirto lanna caqligiisi waa maqan yahay caqligiisiiba wuu maqan yahay xuran xor inuu noqdana waa shardi xor la yidhi maxaa baxay addoonkii addoonkii haddii zaani weeye la yidhaaho ruuxii waa zaani la yidhi siddeetan jeeda lagu dhufan maayo wuxuu iska leeyahay tacziir maadaama qofka muslimka uu aflagaadeeyey oo la canaanan laakiin ma la xadayo cafiifan inuu dhowrsanayana waa shardi qofka marka la yidhaaho zaaniya tahay qofkii eedeeyey oo zinada ku tuuray la karbaashayo waa inuu ewel qof cafiif oo dhowrsanaa inuu yahay shardi cafiilif la yidhi maxaa baxay hadduu horay usoo zinaystay oo awel hawshaba yacni uu soo sameeyey ayaa lagu yidhi zaaniyata leannu cirdigiisa isagaa wasakheeyey cirdi qofkan laga ilaaliyo oo u dhowrsan oo maxfuud u ah maba jiraba marka kaas isagana la karbaashi maayo qof faasiqa oo hore usoo zinaystay qofkii zina ku aadaya wa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yihi jala jalaaluhu waaladiina kuwii yarmuuna almuxsanaati gabdhaha dhowrsan ee muxsanaadka ah kuwa zinada ku tuuray uma lam yatuu aan la imaanin biarbacati shuhadaa markhaatiyaal afara aan la imaanayn fajliduuhum karbaasha tamaaniina jalda siddeetan karbaash ku dhuftuu yihi ilaahay jala jalaaluh walaa taqbaluu lahum hana ka aqbalinina shahaadatan abadan dadka muslimiinta ah qofkii zina ku eedeeyey qof muslima markhaati ha ka aqbalinina waulaa'ika kuwaasi hum lfaasiquun lanna waa faasiqiin waalfaasiq laa shahaadata lahu faasiqna markhaati ma lahan marka qofkan qofka muslimkaa zinada ku eedeeyey ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu faasiq yahay markhaatigiisana aan la aqbalaynin siddeetan karbaashna lagu dhufanayo wayuxaddu lxuru qofka xorkaa waa la xadaa hamaaniina siddeetan karbaash ayaa lagu xadaa waalcabdu addoonkiina arbaciina addoonkii isagana afartan karbaash ayaa isagana lagu xado oo sheekhu wuxuu inoo sheegi raximah ullahu tacaala cadadka iyo xisaabta lagu dhufanayo qofkan wax qadfay ee qofka muslimkaa eedeeyo sinada ku eedeeyey inta lagu dhufanayo qofku hadduu yahay qof xora waxaa lagu dhufan siddeetan karbaasha lagu jeeda hadduu addoon yahana niskiis siddeetankaa niskoodii oo afartan jeedal ah ayaa addoonkiina lagu dhufan wayasqudu xaddu lqadfi xadulqadafku wuxuu ku dhacaa bihalaaثati ashyaaa saddex shay haddii la helo qofkan xadulqadafkii uu ka dhacay haddii saddex shay haddii la helo iqaamat اlbayinati markhaati soo oogiddiisii caddaynuu keensaday markuu yidhi hebel waa zaani ama heblaayo waa zaaniyo markuu yidhi waa lagu jeedliyaa la yidhi siddeetan karbaashaa lagu dhufan markaasuu yidhi caddaynaan haystaa inuu zaani yahay caddayn afar markhaatiyuu u keenay inuu qofkani sinaystay afar markhaatiyuhuu soo oogay oo uu keenay dee xadulqadafkii uu ka dhacay marka ma la jeedlayo oo xuduuddii marka lagu oofin lahaa way ka dhacday waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi uma lam ya-tuu aan la imaanin biarbacati shuhadaa uma lam ya-tuu biarbacati shuhadaa maxaad ka fahmi hadduu qofku afar markhaati oo caddayna uu keensado inaan la karbaashaynin aw amase cadfu lmaqduufi ama ruuxii la qadfay iska cafintiisii ruuxii uu sinada ku eedeeyey ayaa iska cafiyey oo yidhi waxba yaan la ii karbaashine waan iska cafiyey hala dhaaf waa ka dhici isagan waa sababka labaad oo xadulqadfigu uu uga dhacayo aw amase allicaanu ama licaankii licaankaasoo fii xaqi zawjati zawjada xaqeedii ahaaday sababka saddexaad oo xadulqadafka uu ku dhici karo waxaa weeye waa licaan inuu sameeyo laakiin licaankan mas'aladani waxay khaas ku tahay labadii qof oo isqabay lamaanihii ninkii iyo haweenaydii isqabay ayaa licaankani khaas ku yahay maalan haweenaydiisii uu zine ku eedeeyey waa zaaniyuu yidhi siddeetan karbaasha lagugu dhufana la yidhi markaasuu yidhi siddeetan karbaash aan laygu dhufanayn waa dhaaranahayaa yidhi licaankii aanu soo qaadanay afar goor ayuu ilaahay ku dhaartay marka shanaadna waa islacnaday licaankii uu sameeyey dee xadkii uu ka dhacay marka xadulqadafkii uu ka dhacay hadduu nidaamka uu sameeyo faslun haadakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami shurbi اlkhamri khamrada cabitaankeedii axkaamteedii ayuu u fasal yahay fasalkan wuxuu uga hadli doonaa sheekhu raximah اllahu tacaala qofku hadduu khamro uu soo cabo maxaa ku waajibaya sharci ahaan iyo xuduudda sharcigu uu ku waajib yeelay waman shaksigii shaksigaasoo shariba soo cabay khamran khamro cabay aw amase sharaaban ama cabitaan cabay cabitaankaasoo muskiran ee maandooriye ah noocuu doonaba ha noqdee wax xiska iyo caqligii ka qaadaya qofkii soo cabay yuxaddu shaksigaas waa la xadi arbaciina afartan jeedal ayaa isagana lagu xadi oo lagu xadi wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala qofku hadduu khamro uu soo cabo ow sharaaban ama cabitaan ayuu cabay cabitaankaasoo muskiran ee maandooriye ah noocuu doonaba ha noqdo waxuuna caqligii iyo maankii ka qaadayo qofku hadduuba soo cabo yuxaddu huwa shaksigaas waa la xadi arbaciina afartan karbaash ayaa qofkaasi lagu xadi rawaa muslimun imaamu muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey anna rasuula llahi rasuulka alle salى اllahu alayh wasalam su-ila in la weydiiyey can ilbitci bitciga ka warranayo rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam wa huwa bitcigu sharaabun waa cabitaan yusnacu laga sameeyo min alcasali malabka laga sameeyo waa cabitaan malabka laga samayn jiray oo markaa maandooriye isku bedeli jiro muddo markii meel lagu kaydiyo muddo markii meel lagu kaydiyo qofkii cabba caqliguu ka qaadaya walmisri waxaa kaloo nabiga la weydiiyey salى اllahu alيyh wasalam cabitaanka misriga ah wa huwa sharaabun waa cabitaan yusnacu laga samayn jiray min ashaciiri qamadiga awdara laga samayn jiray ama masegada masagada laga samayn jiray ama qamadiga laga samaynayo waa la qamiirinay muddaa meel lagu qamiirin markii muddo meel lagu qamiiriyo maandooriyu isku bedelahay waxaa jira kuwa haddaba soomaalida waxaa jira ka sameeya bahashan ganleyda ahoo bukaarta laga sameeyo ganleydan la bukaaro oo dhulka inta lagu duugo oo muddo markaa dhulka markay ku jirto midabkeeda isbedelay markii midabkeedu uu isbedelo ganleyda bukaarta ah waa lasoo cajiimi cajiinkaasaa meel haddana lagu kaydin muddo dheer caano geela lagu deri haddana caano geelaas iyo qamiirkaas ayaa muddo meesha lagu haynaa waxbaa lagu ju- muddaa haddana meesha lagu hayn kabacdi wuxuu isku bedelaa maandooriyu isku bedeli soomaalidu way nidaamkaas way sameeyeen waa khamr wax walba oo laga sameeyo noocuu doonaba ha noqdo hadduuba maskaxda iyo maankii uu bedelayo waa khamrow khamro xukunkeedu qaadan marka nabiga salى اllahu alيه wasalam waxaa la weydiiyey cabitaankii qamadiga ama masegada laga sameynayo faqaala rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alيه wasalam awa muskirun huwa horta maandooriye ma yahayuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam caqliga ma qaadi qaala saa'ilkii wuxuu yihi nacam qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi kulu muskirin xaraamu maandooriye kasta waa xaraamu yihi ama malab ka sameeya ama qamadi ka sameeya ama masege ka sameeya wax noocaa doontaan ka sameeya waa xaaraamu yihi marka qaacidada waxaa la fiirin uun mar walbaba cilaة اlإskaar yaعni cilaة الtaxriim hiya اlإskaar cilada loo xarimay waa maandoorinimo shayga ee magac ma aha waxa shaygan loo xarimayo magac ma ahani waa maandooriye marka magacaa doonta adigu u yeel marba haddii caqligii iyo maankii iyo maskaxdiiba uu bedelayo waa iska khamro xukunkii khamradu qaadan wa qaala nacam qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi kulu muskirin xaraam maandooriye kasta waa xaaraam ina calى اllahi caza wajala cahdan ilaahay waxaa dushiisa ballan ah oo ilaahay uu ballan qaaday laman yashrabu qofka cabaya almuskira maandooriyaha an yasqiyahu inuu ilaahay ka waraabinayo min diinati اlkhayaali diinat اlkhayaal inuu ilaahay ka waraabinayo uu ballan qaaday qaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuula اllah rasuulka ilaahayo wamaa diinatu اlkhayaali diinat اlkhayaal maxaa lagala jeedaa qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi caraqu ahli الnaar waa ahlu naarka dhididkoodii ow amase cusaaratu ahli الnaar ama waa dheecaanka ka shubmaya ahlu naarka ka shubmaya dhiigga iyo malaxda iyo dheecaanka ka shubmaya ahlu naar inuu ilaahay ka waraabinayo ayaa ilaahay ballan qaadayo waruwiya ayda waxaa kaloo la wariyey annahu nabigu salى اllahu alيه wasalam qaala inuu yihi kullu muskirin maandooriye kastaahi waa khamrun wa kullu muskirin maandooriye kastaahina waa xaraam inuu nabigu yihi sala allahu wslam wbaaraka caleyh marka magaca la fiirin maayee waxaa la fiirin shaygu inuu caqliga maskaxda iyo maanka uu qaaday wayajuusu waxaa bannaan an yublaqa bihi bilxaddi xadka khamraha in la gaarsiiyo ayaa bannaan hamaaniina siddeetan in la gaarsiiyo way bannaanta calaa wajhi tacsiiri canaanasho wejkeeda lagu gaarsiiyo way bannaanta waxaa imaamka u bannaan ama qaadiga ama qofka markaa maxkamadda jooga waxaa u bannaan afartankii karbaash ee khamrada qofkii soo cabay lagu dhufanayay siddeetan inuu gaarsiiyo qaaliga waa u bannaanta siddeetankaas marka afartankii laysla ogaa mooye afartan kaleoo ka siyaadada ah waa calaa wajhi tacsiir afartan kale waa tacsiir waa canaan hadde tacsiirkaas leannahu waxaa dhici kartaa tacsiirta kale waxaa loogu diray afartanka siyaadada ah waxaa laga yaabaa qofka markii maankiisii iyo maskaxdiisii ay tagtay inuu sameeyo aflagaadooyin fara badan qofkii ka hor yimaadaba uu iska caayayay oo iska aflagaadeynayay marka maxaa ku kulmaya tacaasiir fara badan oo dhowr weji ka imaanaysa qaacidadiina ma khilaafayso qaacidadii la dhahayay yacni tacsiir lama gaarsiiyo adna alxuduud tacsiir lama gaarsiiyo xuduudda midda ugu yar ma khilaafayso waxaysan ku khilaafaynin dee mid walbaa goonideeda haddii loo xisaabo afartan ma dhamma qofkan uu ka hor yimid wuu aflagaadeeyey labaatan labaatan tacsiir waxaa laga yaabaa qof labaad haddana isagoo khamre cabay inuu haddana aflagaadeeyo labaatan kale haddana waxaa iskhilaafsan marka sababkii sababkuu ku imanayay ayaa iskhilaafsan wayajibu xadka iyo karbaashku wuu waajibaa calayhi calaa shaaribi اlkhamri qofkii khamrada soo cabay xadku wuu ku waajibaa biaxadi amrayni laba arrimood midkood ayuu ugu waajibaa laba arrimood midkood ayaa qofkan lagu karbaashi karaa ama lagu xadi karaa khamrada soo cabay bilbayinati markhaati ayaa lagu xadi karaa oo xadku uu ugu waajibi in markhaatiya caddayn loo hayo markhaatiya caddayn in loo hayo laba nin oo markhaati ah oo caadiliin ah waa inay ku caddeeyeen ninkani khamrada inuu cabbay aw amase aliqraari ama qirasho ama isagu inuu qirtay uu yidhaaho anigaa khamre soo cabbay inuu yidhaaho labadaas sabab mid ka mid a haddii la helo ayaa xadkii laga oofin karaa oo lagu karbaashi karaa walaa yuxaddu laakiin shaksigii laguma xadi karo bilqay-i matagi wuu matagayoo khamru matagay isagoo waxaan aragnay maxkamaddii waxay aragtay isagoo khamro matagay ayaa la arkay inta lasoo qabto ma la dhahayo afartankii jeedar ha lagu dhufto leannu matagan khamrada uu matagayo qaabka uu ku cabbay lama yaqaano waxaa dhici karta in lagu khasbay maxaan ka ognahay in lagu khasbay oo lagu dirqiyey maxaan ka ognahay inuu ku khaldamay oo u malaynayay cabitaan kaloo caadi ah cabitaan kaloo caadiya inuu ahaayo ku khaldamay ayaa dhici karta marka qofkan sidiisaba waxaa lagu xadi karaa xuduudda loogu oofin karaa wax xaqiiqo ah walistinkaahi af urkiina laguma xadi karo oo waxaan aragnay afkiisii ka soo uri khamradii oo afkiisii ka soo uraysa oo ka soo karaysa ayaan aragnay waxyaalahaasoo dhan waa shaki shaki ma lagu xadayo leannu afkan ay ka soo urayso waxaa dhici karta in khasab lagu siiyey oo ka baday khasab lagu siiyey inuu cabitaan kale u malaynayey waa suurtagal waxaa kaloo la mid a labadan masalo sheekhu inoo sheegay sukrigana waa la mid isagoo sakraanan aragnay oo iska dhacdhacayo yacni miirkii iyo maskaxdii ay ka tagtay oo derbi iska yaalla ayaan aragnay ma dhahayno derbiyuu iska yaallaahe soo qabo oo karbaashkii ku dhufo ma dhahayno leannu derbigan uu yaallayo maskaxdii iyo caqligii qofkan uu ka tegey waxaa dhici karta sidii masaa'ilkii oo kale hadda aanu soo qaadanay in qofkan lagu khasbay inuu ku khaldanmay waxyaalo badana iska dhici karta faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami saariqi fii axkaami sariqa tuuganimada iyo xatooyenimada axkaamteedii ayuu u fasal yahay fasalkan wuxuu uga hadli doonaa sheekhu raximah ullahu tacaala tuuganimada iyo qofka tuugga ah axkaamta sharcigu uu ka dejiyey wa tuqdacu yadu saariqi tuugga gacantiisii waa la jaraa bihalaati sharaa'ida shuruudo saddexa ayaa tuugga gacanta looga jara qofku hadduu tuug yahay gacanta midigta ah lagu bilaabi oo kow laga siin haddii shuruudahan soo socdo saddexda mid ka mida laga helo al-aslu fii qadci yaddi saariqi qofka tuuggaa gacantiisa oo la jarayo waxaa deliil u ah qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi waasaariqu ninkii waxaday iyo wasaariqatu gabadhii waxaday faqdacuu eydiyahumaa gacmahooda jara jazaaan liajli jazaa abaalmarin darteed u jara oo bimaa iladii kii laga abaalmarinayo kasabaa ay shaqaysteen wixii ay shaqaysteen abaalkoodii ha dhadhamiyaan xanuunkooda nakaalan u jara liajli nakaal cuquubo darteed cuquubadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatee wallahu ilaahay casiizun alla qaaliba weye xakiimun ee xikmad badan marka aayaddaas waxay inoo caddaysay qofku hadduuba tuug yahay ama rag ha noqdo ama haweeney ha noqdo in gacanta laga jarayo haddii shuruudahan saddexdaa la helo saddexdan shardi haddii la helo an yakuuna saariqu qofka waxaday baaliqan qaangaar waa inuu yahay qaangaar layidhi maxaa baxay saqiir haddii uu waxado ma la jarayo gacanta lagama jarayo wixii uu qaaday uunbaa laga gudsan oo hadduu asagu maal leeyahana maalkiisa laga gudsan oo laga qaadi mooye ma isaga gacanta lagama goynayo saqiir hadduu yahay caaqilan inuu caaqil yahana waa shard caaqil la yidhi maxaa baxay hadduu waalan yahay qof waalanaa waxaday waa marfuuculqalab waxba looma qorayo wixii yaa laga qaadi un wixii uu waxaday unbaa laga qaadi mooye gacanta lagama jara wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban nisaab qadar qadar waa inuu xado qadarkaasoo qiimatuhu qadarka qiimadiisu rubucu dinaarin hal dinaar afar meelood halkiisa meel wax gaaraya waa inuu xado qiimadiisa waxaa kaloo shardiga tuuggan xoolaha uu xaday qiimo ahaan waa inay gaarayaan rubucu dinaar rubucu dinaar waxaa lagala jeedaa hal dinaar waa shilinkii jiri jiray xilligii nabigeena salى اllahu wasalam mubaaraka calayh waa dinaar ka samaysnaa dahab dinaarka dahabka ka samaysnaa afar meelood markii loo qaybiyo hal meel wax qiimihiisu la egyahay waa inuu xado marka rubuc dinaar imisuu noqon ilaa hore waxaan usoo qaadan jirnay kitaabu zakaad iyo meelo fara badan ee kutubtii hore aan kusoo qaadan jirnay dinaarka markii la yidhaaho macaayiirta iyo halbeegyadan hadda casrigan la isticmaalo ha loo bedelo dinaarka haddii la yidhaaho waa afar garaan dhibic labaatan shan dinaarkii shilinkii la isticmaali jiray miisaankiis xilligii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh dhowr goorna waanu soo sheegnay waa afar dhibic labaatan shan afar garaan dhibic labaatan shan intaas marka afar garaan dhibic labaatan iyo shan ayaad markaas waxaad u qaybine afar qaybood intaasuu sii kala qaybi rubciisi imisuu kuu soo bixi marka rubciisi wuxuu soo bixi waa hal dhibic eber lix boqol labaatan iyo shan saasuu soo baxaaya rubcu dinaar marka intaasuu noqon rubcu dinaar intaasuu noqon waa hal garaan hal garaan dhibic zero lix boqol labaatan iyo shan wa intaas qadar la eg hadduu xado tuugu gacantiisaa la jari waa wuxuun hal garaan iyo bar xataa aan dhammayn hal garaan iyo bar xataa labaatan rubac ma dhamma wixii dhinacaas ka xiga yacni ziirada lix boqol iyo labaatan shanka rubuc xataa ma dhamma rubuc garaan xataa ma dhamma adigoo hal garaan iyo rubciis wax ku dhow way tuugu hadduu xado hal garaam waa mar walba waxaa la qiimeynaa suuqa intuu ka joogo afartan afartan shan konton dollar meelahaas way camal intaas hadduu xado tuugu hal garaan iyo waxyaalaha sintiyaalkaa la jira haddii tuugu uu xado gacantiisi kuma taqaano gacantiisii kuma taqaano waa la jari oo waa la goyn nin la dhihi jiray abulcalaa almacari ayaa hadda ka hor masaladan yani diinta ku shaki geliyey isagu waxaa weeye caqiidadiisa yani ma ahayn caqiido islaam marka masaladanuu duraya oo gabayuu ku duro wuxuu yidhi yadun bikhamsi mi-iina casjadin wudiyat maa baaluhaa qudicat birubuci dinaari wuxuu yidhi yadun gacan bikhamsi mi-iina casjadin wudiyat shan boqol oo dinaarka dahabkaa diyadeedu ay ahaa jirtay marka wuxuu la jeedaa qowlkii qadiimka ahaa ilaa qowlka qadiimka maxaanu soo marnay diyada waxaa lagu qiimeynaa lacagta dinaarka ah ee dahabkaa lagu qiimeynaa kunay ahayd diyadoo dhan kunu ku qiimeeyey qadiimka kunkaa niskiis imisa wey shan boqol oo dinaar wey marka wuxuu leeyahay gacan diyadeedu ay ahaan jirtay shan boqol oo dinaar ay ahaan jirtay maabaaluhaa xaalkeedu muxuu yahay qudicat loo gooyey fii rubuci dinaar maxaa diinta u tiri weri rubucu dinaar ha loo jaro waa hal garaan iyo wax la mid a hal garaan iyo wax yaroo la jira wey ewelna shareecadu waxay tihi gacanta qiimaheedu waa konton halaad ama qowlkii qadiimka haddii aanu qabanno haddii la waayo geel haddii la waayo shan boqoloo dinaar u ahaan jiro haddana waxaa laleeyahay rubucu dinaar ha loo gooye marka ismalahan uu yihi shareecada miyaa isburinaysa nin kaleo sheekha u jawaabo wuxuu yidhi cizu اlamaanati aklaaha wa arkhasaha dullu اlkhiyaanati fafham xikmat albaari wuxuu yihi cizu lamaanati ammaanada sharafkeeda ayaa aklaaha gacanta markii hore qaali ka dhigay gacantii marka lahayo waa yani nisfu diya oo konton halaadoo geela qiimaheedu ay ahaan jiray markaas waxay ahayd waxaa sharaf u yeelay ammaanada iyo dhowrsanaanta wa arkhasahaa hadda waxaa rakhiis ka dhigay dullu lkhiyaanati khiyaanada dulligeedii ayaa hadda rakhiis ka dhigay yiri maadaama gacantii hadda iyada isdullaysi yiri oo in loo jaro yacni hal garaan iyo santiyaal iyo wax la mid a in gacantii loo gooyo waxaa sidaa ka dhigay iyada isdullayso wax hadday fafham xikmat albaari allaha baarigaahe ifkan abuuray xikmadiisa fahan yiri allaha baarigaahe ifkan abuuray xigmadiisa iyo ulajeedadiisa fahm wey marka ninkaas sidaasaa lagu jawaabay abulcalaa almacari faylosof uu ahaa nin faylosofa ayuu ahaan jiray yani caqiidadiisana ma aysan wanaagsaneyn mar walbaba shani wuxuu ka dhigan jiray meelaha dulduleelka ah diinta uu is yiraha waad ka geli kartaa meel isle diinta waad ka geli kartaa daaqada uu mar walbaba raadsan jiray oo diinta uu ka durduri jiray abulcalaa almucari indhoolana uu ahaan jiray indhoolana uu ahaan jiray marka nin shaacir oo gabyaaya ayaa aad u eedeeyey isaguna ilaa afar boqol oo beyd oo gabay ah ayuu ku naqdiyey oo ku radiyey waxaa ka mid ahaa tacisa alcamiyu cabulcalaa'i fainahu qad kaana majmuuca lahu alcamayaani walaqad nadamtu qasiidatayni lihajwihi abyaatu kuli qasiidatin mi'ataani wuxuu yidhi tacisa alcamiyu ninkaas camiga ah oo indhoolihii waa khasaaray uu yidhi diintii markii uu dhaawacay oo diintii uu wax ka sheegayo waa halaagsan uu yidhi fainahu qad kaana majmuucan lahu alcamayaani labada dhinacba waa ka indhabeelu yidhi indhahan caadigaana wuu ka indhabeelu yidhi qalbigiina qalbigan xubaa laga arkaah qalbigii nuurkiisana wuu ka damay yidhi labada dhinac waa ka indhabeelu yidhi walaqad nadamtu qasiidatayni lihajwihi laba qasiidaan ka tiriyuu yidhi ninkaas naqdintiisa iyo hajwigiisii abyaatu kulli qasiidatin mi'ataani qasiido walbaba abyaadeeduna laba boqol ayay gaaraysuu yidhi marka afar boqoluu ku naqdiyey afar boqoloo geed beyd ayuu markaa ku naqdiyey meelaha ishkaaliyaadka oo markaa shareecada uu isagu uu yani ka sameeyey waxyaalaha ninkan abulcalaa ulmacari caadadiisa waxaa ka mid ahayd ma uusan guursan isagu guurkana waa diidi jiray waa inkari jiray in laysguursado xataa ma uusan ogolayn oo nin qaab daran uu ahaa oo aan diin fiican iyo caqli fiican midna aan lahayn ayuu ahaan jiray abulcalaa ulmacari oo marka isagu wuxuu dhihi jiray haddaan geeriyoodo qabrigayga ha lagu qoro ayuu dhihi jiray ana jinaayatu waalidii wamaa janaytu calaa axadin aniga waxaan ahay dhaawac waalidku uu idhaawacay oo ifkan iyo murugada iyo kurbada adduunyadan ah waxaa sabab igu ahaa yuu leeyahay waalidkayga wamaa janaytu calaa axad laakiin anigu qofna ma aanan dhibaatayn oo ifkan caruur ku murugoota oo dunidan dhibaatadeeda soo gasha caruur aniguma aanan keenin ifkan sidaas qabrigayga ha lagu qoro haddaan dhinto waa sida uu guurka uga soo horjeeday marka qabrigii haddaan dhinto saasaa lagu qoro marka waa nin caqli iyo diin ahaanba aan u wanaagsanayn ayuu ahaan jiray ninkan la yidhaha abulcalaa almacari yaa la dhihi jiray wa an yasriqa waa inuu tuugu xado nisaaban nisaabkaasoo qiimatuhu qiimadiisu rubcu dinaar wax la eg waa inuu xado min xirsi milihi shaygaas mahalkiisoo kale mahalkaas kaydkiisa waa inuu ka xado shayga shaygaas uu xaday shayga la midka ah meelaha lagu kaydiyo waa inuu ka xaday min xirsi mitli la yidhi maxaa baxay waxaa baxay shaygii dahabkii ayaa bannaankaa la yska dhigay meeshii sanduuq looga ridi lahaa ama armaajo la gelin lahaa qofkii dahabka iska lahaa bannaankaasuu iska dhigay markaasuu ka xarooday oo gurigiisana iska galay tuugaa meesha yimid waa qaatay dahabkii u qaatay ma laga jarayo gacanta leannu shayganoo kale waa shay qaaliya maxaa la rabay ashyaadanoo kale meelaha lagu kaydiyo inuu ku kaydsadaa la rabay qofka marka isagaa maalkiisii isagaa dayacay gacanta lagama jarayo laakiin alaabtii waa laga rabaa dahabkii waa laga rabaa laakiin gacanta wey waxa laga hadlayo gacantii ma laga jarayo xirsumatalka marka haddii laakiin shay walba waxaa loo fiirinaa xirsumatliga waxaa la yidhaaho shareecadu ma aysan xadidin waxaa loo fiirinaa curfiga bini aadamka bini aadamku wixii ay u yaqaanaan xirsi ama shaygaas uu kaydaysan yahay ayaa xirsi noqonay hadda maalan tusaale ahaan qofkii suuqii miisa waxaa u yaal dharaa u saaran dharuu suuqii ku iibinayo miiskuu isaga saaran yahay dharkii meeshan iska yaalan laakiin isagu meeshan u taagan yahay ama wuu fadhiyaa dharkiisii waa ilaashanahay tuugaa soo qaaday oo dharkiiuu qeyb ka midahu xaday gacanta waa laga jaraya tuugaas tuugaas gacanta waa laga jaraya waana dhar suuq yiilayo leannahu ma dhahayno dharkan maxaad sanduuq u gashan weyse ma la dhahayo xilliganoo kale looguma talagelin in dharka sanduuq la geliyo xilligan caadadu waxay tahay sanduuq waxaa u ah qofkiioo kor ka waardiyeysanaya sanduuq ah sanduuqa booskiisii waxaa noqonaya qofkiioo marba maxoogaa milicsanaya dharkii xoogaa milicsanaya waxaa kaloo sidaasoo kale la mid a geeliyuu qofkan ilaashanayay dee marka xoogaayuu meel fiiriyey qofkii geela ilaashanayey tuugaa neef geela la tegay gacantaa laga jarahay ma la dhahayo geela maxaa loo xaray waayey oo xero kuma jirin oo ma xeraysnayn midna la dhahay hadduuba qof uu la joogay oo fursad uu gaaday tuugani waa laga jarahaya gacanta marka shay walba xirsigiisa waxaa loo fiirin wixii curfigaa loo fiirin curfiga wixii xirsi u ah min xirsi milihi shaygan matalkiisoo kale kaydkiisii waa inuu ka xaday laa milka milki xaal lahu lisaariqi tuuga milki uusan u sugnaanin fiihi shayga dhexdiisa uusan milki ugu sugnaanin waxaa kaloo shardiga shaygan uu xadhay waa inuusan milki uusan ku lahayn milki waa inuusan ku lahayn maxaa baxay waxaa baxay tusaale ahaan kambaniyuu qofkani wax ku darsaday kambani ama sharikad ayuu wax ku darsaday ganacsi kambanigii lacagta uu ku darsaday waa soo tegayoo lacagtii uu qeyb uu ka xaday ma laga jarayo gacanta leannu lacagta waxbuu ku leeyahay lacagta qeyb ka mid a isagaa iskale laakiin lacagtii xuquuqdiisii xaq ka badan hadduu xaday soo celi waa la leeyahay laakiin gacanta wey waxa laga hadlay gacanta ma laga jarayo leannu shayga waxbuu ku lahaa mar walbo walaa shubhata u ekaashana shubhatulmilki wax milki u eg ayaa loola jeedaa walaa shubhata ay shubhatalmilki wax milki u egna fii maali lmasruuqi minhu shaksiga wax laga xaday xaggiisa maalkiisa maalkaa dhexdiisa waa inuusan wax milki u egna uusan ku lahayn wax xataa milki u eg waa inuusan ku lahayn qofka wax laga xaday maalkiisa maxaa laga jeedaa wax milki u eg wax milki u eg waxaa loola jeedaa maalan caruurkii ayaa aabbihiis wax ka xaday caruurkii aabbihiis wax ka xaday caruurkii gacanta lagama jarayo liannahu caruurku maalka aabbihiis xaqiiqatan ma leh laakiin wax u eg uu leeyahay lahaasho wax u eg lahaasho ayuu leeyahy maadaama sharcigu uu ku waajib yeelay nafaqadiisii maadaama waalidkiis uu yahay oo xataa hadduu weynaado magacii waalidnimadu mar walbaba iyo xuquuqdii meesha ay taagan tahay shubhatulmilkiuu ku leeyahay ma laga jarayo waxaa la mida sidaas oo kale aabbihii cagsi aabbihiiya maalkii caruurtiisii ayuu qeyb ka mida iyadoon la ogeyn ayuu ka qaatay aabbaha gacanta lagama jarayo leanna waxa wey maalkii caruurtiisii maalkii caruurtiisii wey wixii usuulahoo dhan waa la mid awoowe iyo ayeeye iyo kulli isla mid wey usuushii iyo furuucdii oo dhan isla mid wey walaa shubhata ay shubhata almilki wax milki u egna fii maali lmasruuqi minhu shaksiga wax laga xaday xaggiisa maalkiisa waa inuusan ugu sugnaanin shubhatulmulki wa tuqdac waa la jaraa yaduhu yadu saariqi tuuga gacantiisii waa la jaraa gacantaasoo alyumna midigta ah min mifsali lkuuci kuuca makaanu kala bixiisa ayaa laga jaraa kuuca waxa weeye waa meesha calacashu ay ka laabmayso calacashu meeshay ka laabmayso meesha ay ka kala baxayso halkaasaa laga jar kuuca meesha ay ka laabmayso halkaasaa laga jar rawa daara qudniyu wa huwa alcadmu naati'u waa lafta ka sarraysa mimaa yeli alibhaam dhinaca suulka waxaa xiga min mifsal اlkafi maca asaacidi waa limaa jaa wuxuu ku yimid fii xadiidi sariqati ridaa safwan ibnu umaya markii la xaday go-i saxaabigii la dhihi jiray safwan ibnu umaya cinda daara qudniy uma umira biqadcihi waxaa la amray tuugii in laga jaro min almifsali makaanu kala baxa meesha calacashu ay ka kala baxayso in tuugii laga jaro ayaa la amray fain saraqa hadduu xaday haaniyan mar labaad qudicat waxaa la jari rijluhu lugtiisii lugtaasoo alyusra ee bidixda ahayd mar labaaduu haddana u xaday kuma waana qaadan gacantii midigta ayuu waayey waa shaydaan gacantii midigtaa waa waaye kuma cibro qaadin inuu ku cibro qaataa la rabay mar kaluu haddana u xaday lugta bidixda ah lugta bidixda ah haddana ha kow laga siin oo laga jaro fain sharaqa hadduu xado haddana haalita mar saddexaad hadduu xado qudicat yadduhu gacantiisaa la jari gacantaasoo alyusraa bidixda ah waa isdhaaf mar walbaba bidixdii laga soo laaban gacanta bidixdaa laga jari mar saddexaad hadduu xado rawaa malikun fi lmuwadac washaaficiyu fii musnadihi imaam maalik wuxuu ku wariyey kitaabkiisa muwadac imaam shaaficina musnadkiisa uu ku wariyey ana rajula min ahli اlyamani nin ahlulyaman ka mid a aqdaca liyaddi wa rijli gacanta iyo lug lugta ka go-an gacanna waa ka go-an yahay lugna waa ka go-an yahay qadima wuu soo galay fanasla wuxuu usoo degay oo usoo martiyey calىa abi bakr الصidiiq luga gacanuu ka go-an yahay abubakr صidiiq uu usoo martiyey fashakaa ilayhi ninkii oo gacantii lugta ka go-naa abubakr wuxuu u sheegtay ana caamil اlyaman ninka yaman madaxda ka ah qad dalamahu inuu dulmiyey saa waxaa iga gala u yihi nin daalimahoo yaman jooga aa i dulmiyey oo jirkaygii sidan u galay fa kaana wuxuu ahaaday ninkaas yusallii inuu tukanayo habeen min alleyli fi leyl habeenkii o dhan salaatuleyli ku jira waa ninkii lugtayga gacanta ka go-nayo gurigiisa abubakar usoo martiyey salaatuleyl uu iska daldalay fayaquulu abubakar wuxuu dhahayay wa abiika wa khaaliqi abiika aabbaha allihii abuuraan ku dhaartaahe maa leyluka habeenkaagu bileyli saariq uma eka tuug habeenkiis uma eka habeenkaana habeenka ninkaan si u cibaadaysanayo tuug habeenkiisii habeenkan uma ahan yidhi yani tuug sidan uma cibaadaysto nin tuugu habeenkiisu saan uma ekaw ninka sidan u cibaadaysanayo uma inahum iyagu dadkii abubakr iyo ah qoyskiisii faqaduu waxay waayeen ciqdan katiinad liasmaa binti cumaysin imra'ati abibakr isidiiq xaaskii sayidina abubakr a katiinad weysay subxi waxay tihi katiinadii aawo yaa qaatay fajacala rajulu ninkii wuxuu gudagalay yaduufu macahum inuu iyagii la wareego iyagii la raadina katiinadiiaan idinla raadinah buu leeyahy wayaquulu wuxuu leeyahay allaahuma calayka amsik waa ismu ficil allaahuma calayka ilaahu qabo biman bayata qofkii miray oo usoo guureeyey ahla hada albeyt asaalix gurigan dadka saalixiinta ay joogaan ilaahu qofkii usoo ku soo miray oo xali soo miray oo dhibaatadan u geystay ilaahu naga qabo ilaahu naga qabo kaasuu leeyahy fawajaduu waa heleen qoyskii abubakr alxuliya dahabkii iyo biladihii cinda saa'iqin nin birtuna nin birtunoo magaalada birta ka tunayay ninkaa agtiisaa laga helay zacama ninkiina wuxuu sheegtay xagee ka keentay markii la yidhi ana alaqdaca ninkii luftay gacanta ka go-naa ajaaa bihi la yimid u yidhi ninkiiyaan ka gata u yidhi aqdaca xalay meesha ku cibaadaysanay kiya maaragta ii keenu yidhi faاctarafa bihi alaqdac ninkii luftay gacanta ka go-naa wuu qirtay oo arrintiisu yidhi anaa ka iibsaday aw amase shuhida calayhi bihi ama waa lagu markhaati furay fa amara bihi abubakr asidiiq waa amray faqudicat yadahu lyusra gacanta bidixdaa haddana ha laga jaro yidhi sida abubakr wa qaala abubakr wuxuu yidhi wallahi yaan ku dhaartaahe la ducaa'uhu ninkan habaarkiisa calaa nafsihi naftiisa uu habaaray ayaa ashaddu cindii aniga agteyda uga daranba calayhi dushiisa min sariqatihi tuuganimadiisa waxaa iga daran yidhi markuu nala raadinayo waa ishabaaraya yidhi allahuma calayka biman bayata ahla hada albeyt saalix ilaah gurigan saalixa dadkii xalay miray ilaahu naga qabo asagaa ishabaarayo marka habaarka uu isu geystay ayaaba iiga daran uu yidhi gacantan laga jaray illa wuxuu isku qarinayo wey habaarka iyo salaatuleylka iyo waa isku qarinayo marka gacantii kalaa laga jaray bidixdaa fa in saraqa hadduu xado raabican mar afaraad haddana hadduu xado qudicat rijluhu lugtiisii ayaa la jari lugtaasoo alyumna ee midigta ah oo halkii xibina u dhimanayd halkii xibina u dhimanayd tii haddana laga jaro fa in saraqa bacda daalika markaa kabacdi hadduu waxado cusira oo la canaanana ilaa meel kaleo laga jaro afartii xubnood haddii laga gooyey karbaash iyo xoogaa xabsi iyo bixasabi maa yaraahu lqaadi qaaligu markaa wixii uu ra-iyeeyo ayuu ku sameey wa qiila waxaa la yidhi waa qiile yuqtalu waa la dila mar kale hadduu u laabto mar shanaad waa la dila qiila saas dhahaya laakiin sida raajixa ah maxkamaddu waa canaanane karbaash iyo waxyaala lamadii ku dhufan mooye mar dambe ma la dilayo waxna laguma samaynayo allah subxaana wa tacaala